waxaa bilaaban doona markow howlgallo ay iska kaashi doonaan ciidamada qalabka sida amisom ciidamada degaanka iyo ciidamada hirshabeelle kaasoo ujeeddadiisu ay tahay in dagaal aan kalhar lahayn lagu qaado nabaddiidka lana furo jidadka xidhan mudanayaal dhanka siyaasadda waad ogsoontihiin wakhtiga lain doortay wuxuu ku soo aalay xaalad siyaasadeed oo cakiran oo ay iskaga soo horjeedaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe taasoo sababteeda ugu weyn ay ahayd khilaafka siyaasadeed ee dowladda iyo gobollada kusoo kala dhex galay arrimaha khaliijka sida aad la socotaan arrimahaas badankooda waa la soo dhammaystiray waxaana uu suurto gashay hirshabeelle inay qayb weyn ka qaadato xallinta khilaafaadkaas iyadoo la isla gartay in wada hadal iyo wada tashi lagu dhammeeyo